أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah taliyaha sirdoonka kooxda reedada soomaaliya ayaa qirayay maleeshiyaad iyo saraakiil badan oo murtadiin ah lagu laayay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay bariga hiiraan kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar lagu dilay askar murtadiin ah oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay wilaayada hiiraan ayaa soo gebagabaysay wejiga koowaad xamlo boorin ah oo ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduudda wilaayada islaamiga bokool ayaa howlo dayactir iyo dib u habeen ah ku samaysay isbitaalka degmada tiyoglo ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna taliyaha sirdoonka kooxda reedada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaad iyo saraakiil badan oo murtadiin ah looga dilay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay bariga hiiraan faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen maahir maxamed
murtad cabdulaahi sambelolshe oo ah madaxa hay-adda sirdoonka ridada ee nise loogu yeero ayaa ka qayladhaamiyey weerarada culus ee ay kala kulmayaan ciidanka mujaahidiinta ee ka jihaadaya bariga wilaayada hiiraan murtad sanbeloshe ayaa qiray in saraakiil iyo maleeshiyaad muhiim u ahaa kooxdiisa ridada ah lagu laayay dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidanka xaqa iyo caskarka baadilka ku dhex maray duleedka degmada muqokori ee bariga wilaayadaasi mid ka mid ah mujrimiintii ka badbaaday xabadda mujaahidiinta ee firxadka ku galay muqdisho ayuu sheegay in uu la soo wadaagay in xaaladda amni ee goobaha dagaaladu ka socdaan ay tahay mid aan la isku halayn karin goobo muhiim ahna ay ku dhow yihiin in ay gacantooda ka baxaan murtad sanbalolshe oo sii hadlayey ayaa qayladhaan afka furtay wuxuu maamulada ridada ah ka codsaday in ay gurmad la soo gaaraan oo aysan dagaalka ku fiirsan markii aan imaanayey maalintii isniinta oo aan xamar ka imaanayey aadan ayaa u walwalsanaa waa dareensanaa maalmo adag in la soo maray oo aan luminnay oo dad badan oo qaali nagu ah nimankaasu waxay aaminsan yihiin inay intana xanuujiyaan oo aan u adkaysa wayn inaan difaacyadaan ka baxayn maalmo dhexdaana nin odayahoo meeshaan ka tegay xamar ku arka wuxuu ugu yidhi muqkuri labada maalmoodoo soo socota si uu ku taagnaado adagta waxaan codsi u soo jeedinayaa inay dadku isoo raaco galmudugaa naga dambaysa maantay garabaan u baahanna waa haddii soomaalinimu naga dhexayso waa haddii dawladnimada hadda lahaayo oo intaanu ummadu ay dhiiggeeda u bixinayso ay naga dhexayso qayladhaanta ka soo yeertay taliyaha ugu sarreeya sirdoonka murtadiinta ee nisa ayaa ku soo beegmaya xilli saraakiisha iyo xildhibaanada murtadiinta ay si weyn uga argagaxeen jabka xooggan ee maleeshaadkooda ku gaaray dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka socday duleedka degmada muqokori dagaaladaas oo allah fadligiis ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen boqolaal isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar lagu dilay askar murtadiin ah oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baaye warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo soo diyaariyey walaalkan xasan cabdiraxmaan abuu xasaan
fiidyowan kooban ee uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaara maleeshiyaadka ridada u tiilay duleedka deegaanka goofguduud buurey ee duleedka baydhabo filimkan ayaa ku bilaabanaya weerar toosa oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen isbaaradii murtadiinta waxaana mar qura hawada isqabsanaya rasaasta ay isweedaarsanayaan ciidamada towxiidka iyo mooryaanta murtadiinta inta filimka uu soconaya waxaa la arkayaa firxadka murtadiinta oo ooda jabsaday iyagoo u cararaya dhanka hawdka iskuna dayaya inay ka baxsadaan rasaasta mujaahidiinta balse ciidamada mujaahidiinta ayaa baacsanaya ilaa bakhtigooda ay ka dultillaabsadaan meydadka murtadiinta ayaana sidoo kale filimka ka soo muuqanaya qeybaha ugu dambeeya filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii murtadiinta laga furtay oo u badneyd saanad ciidan filimkan ayaa qeyb ka noqonaya aflaamta kookooban ee uu baahinaya kanaalka kataaib al ikhbaariya kuwaasoo lagu soo bandhigaya weerarada mujaahidiinta ay ku qaadayaan fariisimaha saldhigyada iyo isbaarooyinka maleeshiyaadka riddadu ay ku dhibaateynayaan dadka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan wilaayada hiiraan oo soo gabagabaysay wejiga koobaad xamalo boolin ah oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas munaasabad ka dhacday degmada booqablo oo ay ka soo qaybgaleen culimo dhaqan iyo mas-uuliyiin wilaayada hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey wejiga koobaad xamlo taxriid ah oo muddooyinka ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraana ugu horeen waxaa goobta ka hadlay najnadii wilaayada u xisaartay wejiga koobaad ee xamlada iyagoona ka warbixiyey waxyaabihii u qobsoomay muddadii lagu jiray wejiga koobaad ee xamlada boolinta jihaadka ahaa waxaanu ka mid ahayn afartii lajno qayb ka mid ayaan ahayn lajno ka mid ayaan ahayn gaar ahaan lajnadii abuzubayr ayaanu ahayn oo lajnadaasoo ku magacawnayd lajnatu abuzubayr ayaan ahayn waxaan ka mid ahayn labadii lajno oo qaybta galbeedka socodkana waxaan ka indilaaqnay amaan ka bilownay buqaan ka baxnay ceel cali ayaanu ka bilownay shaqadanadii labadii bish markay ahayd waxyaalaha shaqadaan ka bilaawna waxaa ka mid ahayd inaan la kulanay awalan maamulkii meesha joogay inaan la kulanay kalana tashanay qaabkii shaqadii maadaama haddii ayaga mas-uuliyiinta meesha joogay ahaayeen sida ayayna shaqada noogu bilaabatay qaabka shaqada ay ku socotayna waxay ahayd inaan maaragtay tagno maraakista masaajidda iyo dacwata shawaaric mawaadicda ugu badan ee lagala hadlayna waxay ahayd ataxriid cala alqitaal in maaragta dagaalka la galo jihaadka la galo maadaama saldhig ay u ahayd maaragta xamlada taasaa ugu badnaa waxaa halaha kaloo lagala hadlay mawaadicda waxaa ka mid ahaa macaasida iyo mafsadada ka dhalanayso waxaa kaloo lagala hadlayay maaragtay tarbiyat alawlaad lajnatu ee sheekh maxamed awooyeen waa lajnadii koonfur loo diray taariikhda markay ahayd kowdii bishii kow tobanaad ee dulqacdi kun afar boqol afartan iyo lixdii waxay nagaga bilaabatay shaqada ayada ahayd oo halkaa maqarka laga kawanay muxaafadada ee mukayle annaga markaan inta ka baxaynay allah subxaana watacaala wuxuuna waafajiyey in aanu nidaam samaysanno dacwada noogu kaalmaynaya ummaddan u tegayno nidaamkaas waxaa ka mid ahay kow marka ugu horrayso annaga nafteenna in dowlad aan iska dhigno oo marka ugu horrayso a imaam samaysanno iyo mu'adan maaliyadaan samaysanno ninka noo qaabilsan maaliyad aanu samaysanno dhexda annaga iyo ummadda la tacaamulayno nin noo qaabilsan mulaaxadaad yaanu samaysanno taqriirka nin noo qoro iyo meelahaan tegayno iyo wixii markaas ee ku saabsan ee lajnada waxaa kale samaysatay wakhti iyada nafteeda isbuuriso ee iyadu wax isku sheegto waxyaalaha jadwalka aanu samaysana waxaa ka mid ahay ummadda aanu tegayno albaabada aan ka garaacayno kow waxaan ugu talagalna oo jadwal noo ahay in maamulka aan u tegayn ina kow ka bilaabno waxaa noogu xigay culummada markaa maamulka la fadhiisanna waxaan intaana ka rabna u sheegayn culummada ugu horraysa iyo macallimiin haddii soo raacaan waxaa ka mid ahay sidoo kale taqriirkana wuu ku faahfaahsan yahay ee nuqubada dadka ummadda horjoogayaasha ka ah waxaa noogu xigay saacadaha afar saacii markii la gaaro in maraakista gabdhaha hal meelan iskuukayna geeyaan dadka maamulka ayada cidda la kulmayn waxaa ka mid ahaa masaajidada matalan bayna al aadaam waliqaama ina ka faa'iidaysan galabtii dacwo shaaricina ka dhigno borojektiga habeenka ugu horreeya magaaladaasi tegayno ayaan ugu talagalnay filinka ina ku bilaawno filinkii qazo ayagoo dadku abdheedgaraysan yihiin dhibaatada muslimiinta gaalada dhagarta yuhuudda iyo ciddii la shaqaysaba ee iyagoo fahamsan waa shaqada camaashi kaleeta markaa maalinka ay fulisay si nabadgelya ayaa goobaha aanu tagna waa toban muddo waxaan kusaana koobnay toban maalmo alxamdulilaahi ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaan ka mid ahaa ama aan fariiq ka ahaa afartii lajno ayaan qayb ka ahaa qaafiladii maaragtay afraad ayaan ahaa kolley mowduuca iyo qasadka aan u baxnay wuxuu ahaa laba arrimood mid boorin jihaadka ummadda muslimiinta lagu boorinayo jihada aan aadnay jihada aan ku baxnayna waxay ahayd bariga hiiraan si guud insha allahu tacaala marka ummaddii aan la kulanay iyo goobihii aan tagnay qabuul baan kala kulanay goobaha aan tagnay ilaa labaiy toban goobood ayay ahaayeen meesha maaragtay maqarka noo ah oo booco markii laga bilaabo waxaanu kasoo bilownay geeska dhinaca beledweyne agtiisa oo la yidhaha baardheere waxaanu ku xijinay beerxaano tarashante nuurfanax baar dhabaq darow garasyaani tayeeg hoogaantir cabdicagweyn dhagaxyaxoor iyo meesha aan ka duulin oo ah booco ugu dambeyntii waxaa goobta munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona ku ammaanay shaqada adag ee lajnada ay gudatay sidoo kalena waxa uu waaliga soo xidhiyey wejiga koobaad ee axmalada waxa uuna dhanka kale ku dhawaaqay wejiga labaad ee axmalada taxriidiga ahaa waxaa noo xiran oo noo gabagaboobay xamladeenni taxriidiga ahayd marxaladeeda koobaad maalinkii aan ku dhawaaqaynay oo aan shaqada kala qaybsanaynay waxay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii tobnaad qaafilooyinka tii ugu horreysay markay dhaqaaqaysa waxay ahayd isla kowda bishii kow iyo tobnaad marka marxaladii hore sidaanay noogu xiran tahay waxaa noo dhiman marka hal marxalo ama hal fays oo xamladii ah oo aan reebanay waagii waa dhulkan qaybtan galbeedka koonfure ee wilaayada waa wax horta fiican in la wado oo aan la joojinin markaad fiirisid oo la dhimisid waxaan waxyaabo diidaayo oo ay duruufta keenaysa waa laga yaabaa inay jiraan laakiin maxaad markaan fiirisid qofkaan wado waa noolal bay u tahay qofkan shaqada wado oo muxtasibka oo shaqaynaayo oo daaciga oo socdo ama naqiib ha noqdo ama ha noqdo qof kale oo culimo ha noqdo ama qof mas-uul ha noqdo shaqadan dadkan qabanaya waxay u tahay noolal dadka adaa u tegaysana waxay u tahay noolal haddii qofka hadda waxaa da'bi aan ka dhiganno oon shaqo ka dhiganno waa shaqo macnaha wax badan taqyiirin karto bedeli waxaan isleeyahay ragga oo rabo inay ilaahay diintiisa u tababartaan oo ay mucasir galaan ragga raba inay aadaan dhallinyaradii maalinkaad xamladan aan ku dhawaaqayna oo hawl galayseen xarunta qofna ma joogin maantana rag baa jooga u diyaar ah oo yimid meeshay ka imaadeen meelahi aad soo marteen waay dhulkaad soo taxadhiisay dadkaad soo taxadhiisana dhexdooda ka imaadeen waxa aad doonaysad waa inay wax ka xaqiiqoobaan waxa adiga kugu jiro oo ku asalka ah oo kuu qaayada ah waa inay xaqiiqoobaan wixii aad doonaysad waa inay ka xaqiiqoobaan kulankeenni marka ee gabagabada u ahaa fayskii hore iclaamintana u ahaa fayska labaad oo soo socda maanta intuu noogu egyahay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxana wa tacala cadowgeenna inuu jebiyo annagana ilaahay inuu guulna siiyo munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduuda nuur cali warsame goshiiba ayaa inoo faahfaahinayaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ilaa iyo kow iyo labaatan arday ayaa dhammaysay qur-aanka kariimka kuwaasoo dhigta madarasada barashada qur-aanka kariimka ee ku taalla xaafadda alfurqaan degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud munaasabadda lagu maamuusayay ardayda ka qalin daaratay qur-aanka kariimka waxaa isugu yimid mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere culmaaudiin qaar ka mid ah waalidiinta ardayda qur-aanka dhameeyey iyo shucaro halkaasi gabaye ardayda lagu dhiirigelinayo ka jeediyey sheekh cabdimalik oo culmaaudiinka deegaanka ka mid ah islamarkaana goobtaasi ka hadlay ayaa ardayda kula dardaarmay in barashada diinta aanay ku ekayn keliya qur-aanka oo la barto waxaad og tihiin dad badan oo dhallinyaro ah oo maanta idinkoo kale ah inaysan nasiibkaan helin inay qur-aanka ilaahay qabtaan qur-aanka ilaahay qabdiyaan qur-aanka ilaahay xifdiyaan dad badana ilaahay u qardirin marka waxaan leeyahy dhallinyaroy ilaahay subxaana wa tacaala ku shukriya cilmiga inaad siyaadsataan mar walba ha ka suulinina sababtoy tahay cilmiga sharciga waxaa ku xidhan waa sacaadatu dunya waalaakhira labada daarood inaad badbaado waxay ku xidhantahay inaad cilmi leedahay cilmi sharciga aad taqaanid kuna dhaqantid sababtay taa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofkuu ilaahay khayr la doono ilaahay wuxuu fahansiiya diinta uu fahansiiyaa sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta oo iyaguna mikrofonka lagu soo dhaweeyey ayaa halkaasi ka muujiyey farxadooda ku aadan inay goobjoog u yihiin carruurtooda oo qur-aanka dhammaysay iyagoo duco ku dhoobay macallinkii qur-aanka soo baray carruurtaasi ardada waxaan leenahay aabbayaalkood aan nahay maandhiiska waa inku faraxsannahay waana idin jecelnaho ilaahay baanu og inaan idin jecelnahay haddii aanan idin jeclaynna maanta diinkan ma aanan inkugulama dadaalnin waxaan idin leenahay maanta meesha aad joogtaan ilaahayan waxaan ka baryaynaa hoos ilaahay idinma soo celiyo kuwii kor u socda allah idinka dhigo kuwii maarata waalideyinkooda iyo macallinkooda anfaca allah idinka dhigo muslimiinta oo dhan kuwa anfacana allah idinka dhigo diinkiinnana diin barakaysan oo dadka muslimiinta oo dhan anfaca allah ka dhigo maandhiiska waxaan inkula dardaarmaynaa haddii ilaahay idmo inaad maaragtay sida aan maanta inkugu faraxsannahay in aadan maaragtay qamuuyanna gelinnina oo nin xoogaa maaragtay ka leexda aanna dugsiga la arag oo nin u gooye aan naloo sheegin oo nin cabtoy raaca aan naloo sheegin oo nin maaragtay waxaa weeyaan safuufta iyo masaajidka aan ku xiran mahan nin kale aan laynka helin
waan ku shugraynaa waxaan leenaha macallinkeenna ilaahay naarta ha kala xishoodo ilaahay naarta ha kala xishoodo wuu dadaalay wallaahi run ahaantii codadka ardada markaan anugu hadda istilmaamo ilimaa cashaday ilinta aan cashaayana farax waaye maahani ooyin xumaaneed ma ahan macallinkana kor allaha ka dhigo ilaahay ha darajeeyo ilaahay diin naafacah oo aqriya adduunlana ilaahay macallinka hanaga siiyo degmada xiindheere waxaa ku yaala madaaris fara badan oo lagu barto qur-aanka kariimka taasoo keenta in sanad walba arday aad u tiro badan qur-aanka dhammeeyaan gargaarkii alle wow iman yahuud ifka way guban cabaadkooda yaa quban aakhirana way guban jahannamo olol daran ibliis ku leeyihiin kulan muslimiintu waa xagin mar walba guushu waa dhankin jihaad gala idilkin gargaarkii alle waa maciin janna weeye ballantiin allah gartay nufuustiin difaaca dinta kulligiin aakhirana xuurulcayn way xuroobeen falastiin way dulloobeen israa'iil ciidanka hoos marin kulligood cagta marin
wilaayada islaamiga bokool ayaa howla dayactir iyo dib u habeenaha ku sameysay isbitaalka degmada tiyoglow ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa markaa inoo haya walaalkan xasan cabdiraxmaan abduxasaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka waxaa ka mid a caafimaadka iyo daryeelka ubadka iyo dhallaanka taasoo haddii lagu dadaalo keeni karta allaah idankii in la badbaadiyo qayb ka mida nolosha bini'aadamka innagoo u kuurgalayna howlaha caafimaad ee wilaayada islaamiga ee bakool iyo waxqabadka maktabka caafimaadka ee wilaayada ayaan booqasho gaaban ku gaarnay isbitalka weyn ee degmada tiyeglow xilli si dardarle ay ku socotay hawsha isbitaalka bukaan badanna uu joogay bukaanada isbitalka joogay waxay ahaayeen kuwo qabay xanuunno kala duwan waxayna ka yimaadeen degmada tiyeglow iyo deegaanada ku dhowdhow kuwaasoo loo sameynaya baaritaanno islamarkaana la siinayay daawooyin tayeesan oo lacag la-aan ah dhismaha isbitalka markii hore waxa uu ka koobnaa siddeed qol oo dhagax ah iyo lix musqulood kuwaasoo dhowaan wilaayada islaamiga ee bakool ay dayactir ballaaran ku samaysay waxay sidoo kale wilaayada dhistay oo qolalka ay ku soo kordhisay afar qol oo dhagax ah oo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka qaarna loogu talagalay qalliinada noocyadooda kala duwan siday ii sheegeen mas-uuliyiinta isbitalka waxaa intaa ka baxsan oo isbitalka uu leeyahay howl qurux badan oo lagu soo dhoweeyo dadka bukaanka ah daawadana ay ku sugaan kaasoo loo sameeyey fadhiyo wanaagsan iyo jardiinno qurux badan oo indhaha soo jiidanayo waxaa sidoo kale howlkan uu leeyahay dhalo weyn oo dadka ay ka fiirsadaan aflaanta jihaadiga ah ee lagu soo bandhigaya dagaalada u dhexeeya mujaahidiinta iyo cadowga alleh wuxuuna qof weliba meesha ka tagaa marka la siiyo daawadiisa isaga oo la socda jabka murtadiinta iyo kufaarta ka soo gaaray duulaanka shareeca la dirirka ah ee ay ku soo qaadeen qaar ka mida wilaayaadka islaamiga intii aan gudaha isbitalka ku sugnaa waxaan la kulmay mid ka mid a dhakhaatiirta isbitalka isagoona iiga warbixiya marxaladaha uu soo maray isbitaalka iyo inta qol ee uu ka koobnaa iyo dayactirka iyo dib u habeynta hadda ay ku samaysay wilaayada islaamiga ee bakool aad iyo aad waa mahadsan tahay booqashadana soo booqoteen andalus eedasinka mahadnagaana cisbitaalka haddii xoogaa yar dhitaylis ama faahfaahinka anagudhiiba yacni isbitaalka markii hore furanaayey hooli socoti laakiin dib u habeen iyo horumarin yala kasuubii isbitaalka markii hore may ku koobanayeen qayb o b d e oo dad- dadka oo outpatient ah ee dadka socda eh iyo qayb under five ee ciyaalka eh iyo may ku koobanayeen qayb maternal eh oo balaanto ureyda iyo nuujinta eh iyo farmishi iyo qol oo may dharaay oo baaritaan eh marka ilaahay mahadiis walaayada ma isxilqaanti may la suubiyey ha, qolola la dhisi oo liinka talagalsiiy insha allah ilaahay oo beera qalliinka in laka suubiyo oo noocyadiis kala duwan alxamdulilah howlina eed iyo eed aan socota isbitaalkii way tayay may leedahay haddii nagata xagga shaqaalaha haddii nagata ca- aga- agabka laka shaqeeyaw iyo qolalka oo hadda koley oo isbitaalka eh yacni ah, kuwa oo ka filanoo umadaliin ka shaqeeyaw hob ilaahay er haddee hor u kaca aragahayna dhakhtarka ayaa sidoo kale ka warbixiyey tallaabooyinka caafimaad ee uu marayo qofka bukaanka ah marka isbitaalka uu yimaado qofka markii kow kooy hooba kooye karolin gooye nambarshee fiirsade nambarshee hoob la deera dhakhtarka la kulume dhakhtarka ma consultation suubiya mase la waraysade hadda meeli dhakhtarkan arago ondare haddii shaybaar eeta haddii daawan qorow la eeta dhakhtarkiya marka go-aanadaas le haddii shaybaarka laindaroon dhalinyaro shaybaarka eed anka takhasustee roogdo walha baare cuduradii haddana dibahaan la nagade isu u jawaabtay wadada dhakhtarkii aan kooye daawooyinkii aliingore iyo cudurkii isulkoleyna waa in sheegee iyadoo la socota health education ama baraarujin yacni daawadiisii isu isticmaalo fadi iyo waxyaabaha uu isu ku- ah, ku aagan intii daawada aan socoto maya wax lacaga guud ahaan ah, ma jirto isbitaalka dhakhtarka waxaan ka codsaday inuu igu soo wareejiyo dhammaan qolalka uu ka kooban yahay isbitaalka wuuna iga aqbalay isaga ayaana i horkacay oo mid mid ii dulgeeya qolalka mid kastana sharaxaad ka bixiyey hadhow qolkun qolkii oo ah, baaritaanku dadkii ah, bukaanka meelilka baarayiyo shaybaarkiyo yacni ah, dhallinyarada sida adii binjeeda maylaraa hooliyo shaqo maalmeedkooda ka jaraan yacni dhakhtarka madi hadara meeli kuwayaan oo laka baarayiyo kan isuuna qolkii oo dispensariyo mase meeli oo daawada laka dhiibayiyo markii dhakhtarka daawada ha qoro meeli daawada laka dhiibay oo bukaanka laka siyaayo liinka sharaxaayo farmashigii daawada taaliyo kan eh qolkun un hadaa galina qolkii oo maternalku oo hooyada iyo dha- ah, may ladhaha iyo balaanta uurka leh iyo nuujisada qolkiishow gabarta dhax fadhiidana qoftii oo umulasidii cisbitaalkawu maasha allah hooliya safayla an wadata qolkun qolkii oo balaanta an gaar haayo yacni ah, oo jirooyinsha iyo may ladhaha cuduradii laka waraysadaayey laka daawayayo qolkun un hadaa galina maybaa qolkii dhakhtarkawu dhakhtarkii ah, sidaad injeeda hooliis maalmeeda ka jara yacni qof ku hor fadhiyoona bukaangu may ladhahay qolkii oo daawooyinkii iyo baaritaanka iyo beeshantaha lakala kulamaaya qolkun e marka dee dhakhtarkiina nin fadhi bukaankiina kan ad aragaasu cisbitaalka hadee shaqadiisaas aan socoto soo dhowow qolkun qolkii oo dareesing oo lakasuubiyaay dadka dhaawaca eh dadka oo may ladhahay baawurtaha lagadoontii dadka adi dhaawacyada iyo hoolashay iyo afaarishay qolkii oo may ladhahay hoolis laka galaayo qolkun maylegangaar iya dressing dressingna may ladhahay dhaawacya dhaawacyada meelmaraay yani laka daryeelayo qolkun qolkii oo maraay raajadawo ama noona ninshaani hooliya socota maylaraay dad oo badan ah hadda la saari kuwo kalena hadda banaanka aan suranyiin marka dee dad dabeecatii oona faylataa yani cilmana an leh yana ninshaani maasha allah meelana walaayada kor allah kaweela qolalkun isan injeedaan qolalkii hadda la dhisiyo cusubyiin maylin dhisayha yacni ah, waa inay laku umulo inay balaanto oo liingaadaha magaalooyinka sida beledweyne baydhabo kulli laku kumaarama meeli xafiisyadii iyo meeli qolalkii iyo qaliinkii iyo ah, ventilationsha iyo walaasha iyo kulli diyaarsiyiin wal habeey marka alxamdulilah walaayada kama hadsan walaayada qorshuhu ninshaanti waana maylaraa walka guulaysidii waxaa intii aan kormeerka ku jirnay noo suura gashay inaan tagno qolka lagu qaabilo haweenka xanuunsan iyo kuwa dhalmada ah waxaana la kulannay dhakhtaradda qaabilsan cudurrada haweenka iyo dhalmadooda waxay ka warbixisay shaqada ay u qabtaan haweenka gaar ahaanna kuwa uurka leh cudurada oo haweenka laku baaro waliba aan badanaha u t i maleeri iyo anemi walaasaan badan tiyaglow degmadana wal badan ku bahay laakiin tuuriyaan badan ilaa daawleero daawlweyne tuuriyaalkaasoo dhan ku kooyaan meero badan ku kooyaan boos oo way baleen angoona ee jaraan qolooyin oo hadda la dhisee jaraan oo balaanta markay dhuuriyaan meelo la jeeye qolol oo goona ee jaraan oo yoo anqaas eh qololkaasa la jiifiya meelo laka umuliya dhakhtaradda ayaa sidoo kale talooyin caafimaad oo dhaxalgal la siisay haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya intaba waliba anka baaqay intii isbitaalka kooyaan oo daawo maasha allah eeyaal iyo anka baaqay meel walba yaroogaan isbitaalka intii habooqdaan balaantuurka leweba anka baaqay intii markasta balkasta isbitaalka habooqdaan xaaladii oo la socdaan yaa anka baaqay balaanto kale oo yoona nuujisada saas camal intii isbitaalka la hariiraan dadka oo tuulooyinka iyo macaldegmadaba saas anka baaqay isbitaalka intii la hariiraan markasta kooyaan daawooyin oo maasha allah e iyo jaraan daawooyinkaasi intii oo way balfadayha se oo maasha allah ee inqaadaan lafadee way inqoree beeslaamo isbitaalka la hariiran markasta kooyaan ka baaqay balaanta uurkali xaaladoosha walaasha dhan way la socdee markas intii kooyaan lafadee isbitaalka yoon nuujisada yaana saas camalo isbitaalka wayba anka baaqay intii markasta kooyaan ha la hariiraan bukaanada isbitalka joogay waxay isugu jireen rag iyo dumar kuwaasoo sidaan hore u sheegnay qabay xanuunno kala duwan haddaba qaar ka mida bukaanada ayay noo suura gashay inaan la hadalno intii aan isbitaalka ku sugnayn walaal gobolkan isbitaalkan ciidan haniinka dhowaayay waxyaabaha oo bushe eh una lokooyn ciidan haniinka daawayay beesa maarmaanuna ogaan gudaadka lugtoo ku ajiisan yaa walaalka ee antisheeni antali inka daaway fadaaba marka ma la qaabilaasada haa gudaadkan hadda isla soconi hataley markaan daawadan socota sheekh saaq deer xuseen gaabow daawlo weyne gabadha raahuda iyo dagaalkukoy oo haliha bari xagee joogta hadda hadda degmada tiyaglow gaar ahaan isbitaalka degmada tiyaglow ee ka soqonno kas yaroo margarona cajiisa ee marka aday dhaawaca yaryar luto oo deeren haddana insha allahu isbitaalka saankooy raaji marka liinqori haddana raajidiya insha allahu tacaala haddana ini liisaaroyo aan baahana waana sifadoodna liinka saaro aan u beesan liinkuqaadahana haddana daawo liisiyo iyo rajayaho waan hele insha allahu tacaala lugta mar hore geela oo haraantii kadib haddana dhaawacayo isbedeli ulusaadi eed iyada wala markan cajiiska arday hasii korori alla ilna hadda la baaro wali udur lukala haddu ku baadale ma hadda banaanka ma ku muuqdo bataalka dhismada weli sheeba hor liinka aranaya yaa la dhasi koraasihi in noocayoonkii liinsuubi yaab iyaaba kii dile eed iyada ankamahas mardaya aan liinka dadaali waa aan arga doontaan hallankii noolo ilaahay subxaana wa tacaala hawaafiyo arga doontaan anoo anka been sheegdaan haddana dhah teegana unuun marka xaadiriin ayna insha allahu tacaala habeesan buurlo xagee ka timid biyoole haa xagee joogtaa hadda tiyeglo aan daawle hadoon wal qale anfado hay male isbaag tiyeglo haa
marka dhakhaatiirta ma ku qaabileen maxaa lagugu sheegay hadda weli jibaa ma isiin laakiin daawi way la ogaaday kaadi i dhiiga la ogaaday ariyo kor dhuuri ihaay warkaasibir ee dhabaayan feera ku dhuuriye eedan jirin waan waa la jiifan ma qob laakiin foola la inhaay wala dhashee dhabtee qob la aglaamo
marka biyoole aad ka soo tegaysa isbitaalka aan soo aadaysay daawaa soo doonat say kuu qaabileen dhakhaatiirta markaa imaada safayl safayle mayna mayna a ariirin safaylen qaabilen ariitoho ku dhii si wanaagle in baarti badan beelan kooyadan inta humaamo kula kulugna en hanwa fayle
waa qayb ka mida waxqabadka la taaban kara ee wilaayada islaamiga ee bakool ay u samaysay bulshada muslimiinta ah ee mas-uulka ay ka tahay waana dadaalka iyo juhdiga wilaayada ay ku bixinaysa howlaha danta guud ee ka dhexaysa muslimiinta dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale warbixinaan ka soo gudbinnay dhismaha kawaanka hilibka ee degmada tieglow kaasoo loo sameeyey qol dhagax ah oo aad u weyn haddana ay ku shaqaystaan kawaanleyda degmada tieglow mahadsanid abuxasaanna warkii subaxnimo ee maanta dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh